lah alxamdu lilah hanaau lilah huma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu takwiir suuratu takwiiri makiyatun weeye aayaadkeeduna waa labaatan iyo sagaal aayadood waa suuradda siddeetan iyo kowaad xagga tartiibka suuraddaani waxay ka hadlaysaa laba xaqiiqo oo waaweyn midda hore waxa weeyaan xaqiiqatulqiyaama midda labaadna waxa weeyaan xaqiiqatulwaxyi waalrisaala labadubana waxay ka mid yihiin waxyaalaha in la rumeeyo lagama maarmaankay tahay waxay suuraddu ku bilaabanaysaa qiyaamada caddaynteeda iyo waxyaalaha qiyaamada la saaxiibaya ee la socda ee koonkan weyn ama caalamkan aan joogno inqilaabka lagu samaynayo iyo isbeddelka xagga qorraxda iyo xagga xidigaha xagga buuraha xagga badaha xagga dhulka xagga cirka xagga nicmoolayda xagga duurjoogta arrimahaas oo dhan waxaa dhacaya koonka wixii ardada dhulka dhexdiisa ku aasan oo dhan ardadu intay dhaqdhaqaaqdo inay debadda yimaadaan oo soo baxaan walaa yabqaa shayun ilaa waqad tabaddala wataqayara min hawli maa yaxdud fii daalika alyowmi arahiib shay baaqi noqonaya ma jiro ilaa shaygaas waa doorsoomayaa isbeddel baa ku dhacaya dhibaatada maalinkaa dhacda awgeed sidaasaa loogu bilaabay ida shamsu kuwirat waida anujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat waida alcishaaru cudilat waida alwuxuushu xushirat waida albixaaru sujirat waxay mar kale suuraddu ka hadlaysaa xaqiiqada waxyiga iyo tilmaanta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay kaloo ka hadlaysaa suuraddu dadka waxyigan lagula khidaabayo ilaahay waxyigan uu soo dejiyey si uu khalqiga looga saaro mugdiga iyo dhumitaanka iyo baadinimada looguna saaro nuurka iyo iimaanka iyo cilmiga waxaa suuradda lagu soo gebagabaynayaa waxyaalihii kuwa mushrikiinta ay sheeganayeen inaysan waxba ka jirin ee qur-aanka kariimka markay dacayadaynayeen waxay sheegaysaa suuraddu lagu soo gebagabaynayaa qur-aanku inuu yahay mawcudo xag rabbi alla ka keenay addoommadiisana ilaahay u soo dejiyey fa ayna tadhabuuna in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin liman shaa'a minkum an yastaqiim wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa'a allaahu rabu lcaalamiin bismi illaahi araxmaan araxiim ida shamsu markii qoraxdii ku wirat la duubo waida annujuumu xidigihii markii inkadarad ay soo daadato wa idaa waqtigii aljibaalu buurihii suyirat la socodsiiyo aayaadkan waxaa lagu caddaynayaa qiyaamada dhibaatooyinka ay wadato iyo shadaa'idda iyo koonkan waxa soo darin doona oo iman doona takhriib kharaabin iyo takhyiir doorin baa lagu samaynayaa idaadan marka aayaadkan lagu bilaabay waxa weeyaan ficilkaas dambe ficil wuu fasirayaabaa halkaa la soo gelinayaa idaa kuwirat ishamsu kuwirat oo calaa dariiqati albasriyiin ficilkaasaa la soo qadarayaa li'anna faacilku ficilkiisi kama hormareen kama hormaro meesha ay kuufiyiintu iyagu mubtadaba ay ka soo qaadayaan ashamsudan tan horaa loo badan yahay marka qorraxdii markii la duubo waxaa la duubaa waxyaalaha laamaya oo jilicsan sida warqadaha iyo dharka iyo gogosha iyo waxyaalaha la midka laakiin ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa subxaanahu wa tacaala qorraxdaas baa iyadiina ilaahay waa duubaya kuwirad waxa weeyaan markii qorraxda nuurkeedii la tiro oo la duubo qorraxdii oo ay sidaas dhacdo waa qorraxdii ifaysay wa idaa wakhtigii annujuumu inkadarat innujuumu inkadarat qorraxdii markii saa loo galay xidigihiina markii ay soo daataan inkadarat meeshii ay saarnaayeen ay ka soo daataan iyo mawaadicdii ay ku sugnaayeen ama culimmada qaar ay yidhaahdaan inkadarat ay macnaha boorboor ay noqdaan xidigihii ama inkadarat tasaaqadat ay soo daataan wa idaa wakhtigii aljibaalu buurihii suyirat buurihii markii la dhaqdhaqaajiyo o la socodsiiyo meeshii ay ka taagnaayeen laga kaxeeyo hawadaas lagu la socodsiiyo markaasay kalhabaay waxay noqonayaan siigada ama waxyaalaha firirka yar ee qorraxda iftiinkeeda marka lagu fiiriyo wax yaryar oo kale ah wa yowma nusayiru aljibaala wa tara alarda baarizatan wa tara alarda baariza waa maalinkaa isagaa weeye wa idaa wakhtigii alcishaaru kuwii tobanka bilood rimanaa geelii tobanka bilood rimanaa cuddilat la dayaco oo la halleeyo oo la iskaga tago iyadoo cid la joogta jirin oo cid raadinaysa jirin geelaa waxaa si gaara loogu magacaabayaa wuxuu geelaani ahaa karaa'imu amwaali alcarab carab xoolaheeda kuwa ugu wanaagsan oo loogu jecel yahay ayuu ahaa oo ay ugu jecel yihiin oo dadku hadda waa iska jecelyaha geela marka uu ta riman yahay geela dhalidiisu inuu dhalo ay dhowdahay ee toban bilood hashu ay riman tahay waxa weeye wakhtigii hashaasi ay dhali lahayd wax yar baa ka haray markaa way jecel yihiin oo geelaas isagaabaa la raacaayoo la daba joogaayoo la ilaaliyaa oo loo dadaalaa oo xataa marka la kaxaynaya iyo dadku usha iyo xoog looguma dhufto oo waa la dhowraayoo waa la ilaaliyaa oo geela hurweynkaabaa waxay dhahaan iyousan baxsanin iyo ha lala joogo iyo ha la ilaaliyo iyo ha la xafido marka waxa weeyaan alcishaar baa la yidhaahdaa waa jamcu cusharaa waa annaaqatu latii marra calaa xamlihaa waa hasha ay toban bilood ay dul timid oo ay soo madhay toban bilood bay rimanta waida aljibaalu suyirat waida alcishaaru cuddilat wa idaa wakhtigii alwuxuushu wa ida alwuxuushu wuxuushtii marka xushiraad lasoo shiriyo lasoo xashriyo lasoo jamciyo buulashii iyo meelihii ay ku jidhay iyo dhagaxda kuwii ku jiray dhammaan la keeno waa maalin daran weeyaan cushu daa'ir baa la yidhahdaa shimbirka meesha buulkiisa ah meelahaasoo dhan baa laga soo ururinaya hadday buur ku jireen hadday geeda saarnaayeen hadday meel kale joogeen waxaasoo dhan baa la keenaya waidal wuxuushu xushirat wa ida albixaaru marka badihiina sujirat la huriyo oo naar iyo dab laga dhigo isbaraanbarays oo hurays badaha waa wax balbalaaran oo waaweyn oo ilaahay biyo badan ku shubay waxaasaa la hurinaya weliba waa laisku furaya wa idaa wakhtigii annufuusu nafafyaalkiina zawijad la xidhiiriyo macnaha la lamaaneeyo zawijad annufuus markii qurinat lala xidhiiriyo biashbaahihaa naf kasta naftii shabbahaysay ee ay la midka ahayd markii lala xidhiiriyo faajirkii waxaa lala xidhiirinayaa maca alfaajiri waalsaalixu maca asaalixi kii suubanaana mid kaloo suuban baa lala xidhiirinaya imaamu dabari wuxuu yidhi yuqranu bayna alrajuli asaalixi maca alrajuli asaalixi fi ljanna ninka wanaagsan waxaa lala xidhiirinayaa nin kaloo wanaagsan jannada dhexdeeda wa bayna alrajuli suu maca alrajuli suu ninka xunna nin kaloo xun baa lala xiriirinayaa laakiin waa fi naari naarta dhexdeed waida nufuusu zuwijat waxaa kaloo lagu fasira nafafyaalkii markii lala xiriiriyadaas ajsaaddii iyo jirarkiibaa waxaa lala xiriirinayaa arwaaxdii tafsiirka horaa laakiin xoog badan waida nufuusu zuwijat waida almaw'uudatu middii la xabaal nololiyey markii su'ilat la weydiiyo gabadhii la aasay iyadoo nool markii iyada la weydiiyo la yidhaahdo maa dembuha yaa waxaa su-aasha keenaya waxaa meesha taagan kii xabaalnololiyey iyadoo nool aasay markaasaa su-aashii xaggaa la mariyey si uu isagii naxdinta iyo loogu siyaadiyo canaanta markaasaa leeyahy maa dembuha xataa qutila muxuu ahaa dembigeedu ilaa laga dilay war naftan maxaa loo dilay carabta qaarkeed baa waxay samayn jireen gabdhahay aasi jireen way dhibsan jireen sidaasay samayn jireen oo dagaallada iyo waxaas markay dhacaan baa dumarkii waxbaa la kala dhici jiray inaan ceebi soo gaarin oo hadhow lagu ceebayn iyo iyagoo qaarkood arsaaqda iyo waxaas ka fakaraya waxyaalo badan bay gabdhaha u aasi jireen waidal maw'uudatu su'ilat markii la su'aalo biayi dembin dembi keeka ahoo qutilat yaa lagu dilay yaa calaa wejhi tawbiiq baa la yidhaha liqaatiliha kii dilay baa aad loogu adkaynaya calaa ay waxay ka dhigan tahay biayi dembin qutilat baa la dhahaya sidaa marka ay dhacdo waida asuxufu waidaa wakhtiga asuxufu suxuftii suxufu lacmaal warqadihii acmaasha lagu soo qoray nushirat markii la faafiyo bimacnaa busidat cinda alxisaabi la kala bixiyo oo xisaabta agteeda la fidiyo waida samaa waidaa wakhtigii assamaa'u samadiina kushidat la zuuliyo oo meeshii ay samadu taagnayd laga dhaqaajiyo laga qaado oo la siibo sida neefka haragga looga siibo oo kale meeshii ay samadu joogtay laga siibo kushidad la zuuliyo la siibo waidaa wakhtigii aljaxiimu jaxiimana sucirad la huriyo waa naartaas daran weeyaan waxaa loo hurinayaa loo kululaynayaa acdaada ilaahay baa la doonayaa in lagu naaro waidaa wakhtigii aljannatu jannadana uslifat la soo dhoweeyo jannadii baa la soo dhoweynaya yaa loo soo dhoweynaya qurribat min almuttaqiin waxaa loo soo dhoweynayaa kuwii muttaqiinta ahaa oo ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacaala intaasoo arrimood marka ay dhacaan ayay calimad ogaanaysaa nafsun nafi waa naf oo dhan cala alcumuum kullu nafsin bay ka dhigantay maa axdarat maa bay ogaanaysaa axdarat yaa ay soo xaadirsatay oo min khayrin ow sharin ah wax allaale waxay la timid ayay ogaanaysaa calimad nafsun marka calimad naftuntaani waa jawaabu maa taqadama min awali suura suuradda bilowgeedii laga soo bilaabay dashamsu kuwirad ilaa intii ka dambaysay jawaabteedii waa calimat nafsu ma axdarat arrimaha waaweyn oo cajiibka iyo qariibka marka ay dhacaan ayaa nafkasta waxay ogaanaysaa maa axdarat bimacnaa maa qadamatu waxay soo hormarsatay min saalixin aw daalixin wax xun ama wax wanaagsana wax wanaagsan iyo wax xun ilaahay waa dhaaranayaa marka aayaadkan dambe subxaanah wa tacaala calaa sidqi alqur'aani wa sixati risaalati muxamedin sala allahu calayhi wasalam qur-aanka runnimadiisa iyo risaalada nebi muxamed saxiixnimadeeda iyo sixadeeda ayuu ku dhaaranayaa falaa uqsima waan dhaaranayaa laadu waxaa loo keenaa taakiid iyo adkayn weeyaan qasamkaana la adkaynaya falaa uqsimu waan dhaaran bilkhunnasi ayaan ku dhaaranayaa xidigihii qarsoomay oo maalintii bay qarsoomayaan habeenkiina waa muuqanayaan waa xidigaha noocaas ama bilkhunnasi kuwaas baan ku dhaaranaya xidigaha iyaga ah aljawaari xidigihii aljawaari soconayey oo dareerayey tasiiru maca ashamsi waalqamar alkunnasi ee qarsoomayey yaa oo xaggee ku qarsoomayaan marka ay dhacayaan ayay qarsoomayaan xidigu marka u dhaco sida bahallada iyo eelada iyo dabataagta iyo kuwa la midkaa meelaha godadkooda ay u galaan sidaasoo kale alkunnas baa la yidhahdaa marka aljawaari alkunnas walleyli hameenkii baan ku dhaarto idaa cascasa markuu hameenkii soo qaabilo mugdigiisa la soo qaabilo cascasa bimacnaa aqbala ou soo qaabilo mugdigiis koonkoo dhan markaa mugdigaasaa saamaynayo walleyli idaa cascasa baan ku dhaartay wasubxi subxi baan ku dhaartay idaa tanafasa markuu iftiimo idaa daa wataballaja markuu muuqdo oo iftiimo wattasaca diyaahu iftiinkiisu waa socoobo xataa saara nahaaran waadixan ilaa maalin cad noqdo markuu beryo weeyaan intaasaan ku dhaartay haye innahu muqsamo calaygi innahu ina hada alqur'aana alkariim qur'aankan kariimkaah la qowlu rasuulin rasuul qowlkiis weeye rasuulkaasoo kariimin wanaagsan waa la kalaamullahi horta waa hadalka ilaahay almunazalu hadal ilaahay oo la soo dejiyey biwaasidati malakin malag waasidadiis malagaasna waa rasuulin kariimin casiizin cala allah ilaahay agti wanaag ku leh waana jibriil aayad kalaa lagu sheegay nasala bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika markaas rasuulkaa markaa jibriil baa looga jeedaa qur-aankana waxaa loogu idaafaynayaa oo la qowlu rasuulin weeye qur-aanku loo leeyahay dee jibriil baa loo soo dhiibay laakiin xaqiiq ahaan qur-aanka kariimkaahi waa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa jibriil in loo jeedana waxyaalaha sii muujinaya ama sii caddaynaya waxaa ka mid a aayaadka damboo la yidhi dii quwatin cinda dil carshi makiin kuwaasaa ka mid a wasubxi idaa tanafas innahu laqowlu rasuulin kariim weeyaan rasuulkaasoo dii quwatin quwo u saaxiiba shadiidulquwo ah cinda dil carshi carshiga allaha iskale agtiisa xaalow makiinin yaa mid makaana iyo sharaf le u yahay rasuulkaas waxa weeyaan cinda dil carshi xaalow allaha carshiga iskale agtiisa makiinin rasuulkaasoo makiinin waa makiinintaasi waxa weeyaan waa saaxibu makaanatin rafiica makaano sare mid u saaxiiba wa mansilatin saamiyatin iyo mansilo sarraysa cinda allaahi alla agti jalla wacalaa makaanadaasuu leeyahay rasuulkaasi sharaftaas buu leeyahay kaasoo mudaacin rasuulkaasoo mudaacin la adeeco famma halkaas waa halkee filmalail calaa weeye mala'ul calah xagga sare yaa adeecaya tudiicuhu almalaa'ika alabraar ayaa adeecaya rasuulkaasoo amiinin amiin ah mu'taman ah waa mid la aaminay cala alwaxyi aladii yanzilu waxyiga ilaahay uu soo dejinaayo ama yunzalu bihi cala al ambiyaa'i ambiyada dusheeda waxyiga lagu soo dejinaayo in loo soo dhiibo ayaa loo aaminay waa jibriil intaasaa lagu dhaartay qur-aanku inuu sidaa yahay wamaa saaxibukum saaxiibkiin intaa markii la soo sheegay oo saa loo soo ammaanay wamaa saaxibukum baa la yidhi idinka saaxiibkiin waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muusan ahaanin bimajnuunin majnuun maaha waxa weeyaan nebigaa laydiin soo diro saaxiibkiina reer quraysheedow aad garanaysaan runtiisa iyo wanaaggiisa kaasi ma aha bimajnuunin kamaa zacamtum saa sheegateen mid majnuuna maha mid waalan maha waxaa ilaahay ku dhaartay qur-aankan in jibriil ilaahay subxaana wa tacaala usoo dhibi nebi maxamedna inuusan majnuun ahayn sida kuwan gaaladu ay sheeganayaan meesha waxaa la anfinayaa junuun ma jira wey wamaa saaxibukum bimajnuun laakiin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ambiyada kale oo dhan iyo malaa'igta xataa jibriil khalaa'iqda oo dhan waxa ilaahay abuuray nebi maxamed baa ugu fadli badan calayhi salaatu wasalaam waa afdalu lkhalqi cala alidlaaq weeyaan khalqigoo dhan kan u fadliga badan weeye nebigeenna calayhi salaatu wasalaam walaqad xaqiiqee ra'aa wuu arkay nebi maxamed hu oo jibriilah bil ufuqi ayuu ku arkay jihadii almubiini caddayd jihadii iska muuqatay ee xagga mashriqda ahayd baa la yidhi ee qorax ka soo baa xigtay ayuu jibriil ku arka ilaa marna waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam qaaru xiraa buu ku jiray halkaasuu tegey jibriil buu arkoo bayna samaa'i wal ardi jooga lix boqol oo garab leh mashriq iyo maqrib inta u dhaxaysa qariyey ayaa la tusa marka labadii jeer mid ka mida weeyaan walaqad ra'aahu bilfuqul mubiini wamaa huwa muusan ahaanin nebigu cala alghaybi haybka iyo waxyiga bidaniinin bibakhiilin mid ku bakhayla maaha oo gaarsiinta dadka uu barayo gaarsiinayo nebigu mid ku daniin oo bakhiil ku ah maaha ee risaalada rabbigiis wuu gaarsiinayaa bikulli amaanatin wa sidq sida ay tahay ayuu u gaarsiinayaa wamaa huwa muusan ahaanin qur-aankuna biqowli shaydaanin shaydaan hadalkiis qowlkiis shaydaankaasoo rajiimin la dheereeyey meel shaydaan u soo maraba maba jidhaba qur-aanka kariimkaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa ayna xaggee baa tadhabuuna u socotaan fa aya dariiqin taslukuuna war waddadee qaadaysaan waddadee u haysataan qur-aankan beeninta aad beeninaysaan sida dadku iskula hadlaan dhaha war xaggee u socotaa war waxaan ka joog saasoo kale weeyaan fa ayna tadhabuuna marba waxay ku sheegayaan qur-aanka sixir mar kahaanay ku sheegayaan mar gabay bay ku sheegayaan iyadoo arrintu ay u caddahay marka wadda ay u qaadaan oo macquulana taasi maba jidhaba maalan qofka waddadii toosnayd ka leexda ee iska muuqatay dadku markay la hadlayaan maxay dhahayaan war xaggee u socotaa war xaggee aadday war ka soo noqo saasoo kale faa'ina xaggee baa tadhabuuna ustagaysaan oo ha u socotaan in huwa maa huwa muusan ahaanin qur-aankaani ilaa dikrun dikri mooyaane iyo mawcido iyo tadkira lilcaalamiina caalamiinta oo dhan caalamiinta oo dhan booyahy in huwa ilaa dilcaalam liman booyahay shaa'a doonay liman shaa'a minkum liman duul shaa'a doonay minkum xaaloo idinka idinka mid yahay an yastaqiim inuu toosnaado oo xaqa raaco oo shareecada ilaahay ku toosnaado wamaa tashaa'uuna mana doonaysaan oo ma karaysaan arrimaha iyaga ah ilaa an yashaaa allaahu ilaahay inuu doono mooyaane dee qofku iskama dhihi karo waxaasaan samaynayaa iyo saasaan noqonayaa iyo waddadaasaan qaadayaa ilaa ilaahay inuu iraadeeyo ilaahay doono mooyaane welidaabaa qofku wax kastoo uu samaynayo markuu sheegayo waxaa la rabaa inuu insha allah ku daro haddii kale qof wax isbiday baa noqonayaa waxaas iyo waxaas baan samaynayaa markuu leeyahay waa inuu yidhahdo insha allah waase haddii ilaahay doono sababtoo isagu ma samayn karo haddaan ilaahay doonin wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono mooyaane allihii rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah markaas allahaasaa waxaa la rabaa in laga dalbo tawfiiq ilaahay inuu ku waafajiyo waddada toosan ee wanaagsan ee xaqa ah ilaahay inuu kugu hanuuniyo oo ilaahay kuu iraadeeyo subxaanahu wa tacaala darsigeennu intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab